فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawo oo isniin ah waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xarun askar lagu tababarayay oo ku taala magaalada baardheere ee gobolka gado horudhaca qaybta labaad ee filimka fadarhum wamaa yaftaruun oo lagu baahiyey baraha internetka kaas oo dhowaan ay baahin doonto mu'asasada alkataa'ib qaybtan maxay ku saabsan tahay barnaamijka ayaan idinkugu hayaa idaacadda al-andalus oo baahisay dardaaranka naftii hurihii fuuliyey camaliyaddii lagu daahfuray weerarkii cuslaa ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xerada janaay cabdalle halkaas oo lagu laayay ciidamo ka tirsan jubbaland tarjamadda kelimadda naftii huraha oo ka soo jeeda dalka burundi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale barnaamijka caawa waxaan idinkugu hayaa degmada bu'a qableh ee wilaayada hiiraan oo lagu soo gebagabeeyey kulan u socday wilaayada hiiraan iyo beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ee ka tirsan qabiilka xawaadle bayaan kulanka laga soo saaray iyo codadkii laga jeediyey kulanka ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa habeennimo isniin ah toddobiyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga aan ku bilowno barnaamijka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka dhacay magaalada baardheere gaar ahaan xerada i d c da halkaasoo lagu tababarayay ciidamo ka tirsan dowladda dhimashada waa hal askari oo ka mid ah askartii tababarka uu socday kaas oo lagu magacaabo indhacakood dhaawaca waa afar ka leh oo laba ka mid ah ay yihiin macallimiintii tababarka bixinayay kuwaas oo lagu kala magacaabo maaqmaaq iyo aadan waal halka labada kalena ay ka mid ahaayeen askartii tababarka qaadanaysay sidoo kale waxay mujaahidiintu qaraxyo iyo bambaanooyin ku burburiyeen qaybo ka mid ah xerada meelaha la weerar waxaa ka mid ahaa xero ciidamada itoobiyaanka ay ku leeyihiin baardheere iyo tambaraxow wax faahfaahin ahna lagama helin weeraradaasi لدين عظيم
horudhaca qaybtii labaad ee filimka fadarhum wamaa yaftaruun ayaa lagu baahiyey baraha internetka qaybtan labaad ayaa lagu soo bandhigi doonaa sida ay gaaladu culumaa u suuga ugu adeegsato dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta marka la baahiyo xalqada waynu soo gudbin doonaa biidni illaahi ilkariim
بسم الله الرحمن الرحيم
macalin weyn oo muftiya mushrik iyo murtadyadii muufada meel kula cuna moorada amisoon ku jira mujaahid magac xumayn ma maqasheen maalmahan
no maanta waxaan idinka rabaa dowladda inaa u hegelisin waxaan idinka baahanahay garab istaagaas inaad jidka isu- bannaanka isu istaagtiin aan rabaa. bannaanka isu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah qof walba oo cabdinu u dhawaaqo saasuu salliga ula soo boodaya ama muxuu u dhammaystirayaa shahaadada haddana wax oo cagsiga u samaynaya wax cagsiga ah oo waxaas oo ku dhawaaqi kasoo horjeedu samaynaya soomaaliya dadka madaxda u noqdoo dhanba dadka ugu wanaagsan mujtamaca ay noqdaan ugu akhlaaq fiican walilahi alxamdu annaga waxaan nidhi marka islaam waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka meligi islaam dhaqankii islaamka meligi
لدين عظيم
waayahay dhegaystayaal idaacadda alfurqaan ayaad weli nagala socotaan waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee idaacadda alfurqaan idaacadda alandulus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka istishhaadii ka soo jeeda dalka burundi oo lagu magacaabo isxaaq khaalid loona yaqaano showkaani kaas oo ahaa naftii horihii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ahayd ee lagu daafuray weerarkii janaayo cabdalleh laguna laayay sagaashan askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland haddaba tarjamada kelimadaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadam ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
Kwa hiji hadi paya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti saliti. Eh, si kwa hiji hadi paya tuje mauti, tambueni kwa dhati hatwezi saliti saliti. Sina nyima kafiri dhaizeya isxaaq khaalid oo gudaha mujaahidiinta looga yaqaano showkaani waa halyegii uu allaha ku sharfay inuu camaliyad istishaadi ah ku daahfuro weerarkii barakaysnaa ee shan iyo tobankii bishii shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee tuulada janaa'i cabdalla ama birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo Tambueni kwa dhati hatwezi saliti saliti. Eh, si kwa hiji hadi paya tuje mauti.
geesigan oo ka soo jeeda dalka burundi ayaa ka mid ahaa muhaajiriinta u soo nafiray jihaadka waddada allah ee soo gaaray dhulkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuuna ka dhashay qabiilka lagu magacaabo huutu ee ka mid ah qabaa'ilada dega bariga afrika wuxuu ka soo jeedaa gobolka muyinga ee dhaca waqooyiga dalka burundi halkaas oo uu ku soo qaatay waxbarashadiisii aasaasiga kuna noolaa tan iyo markii uu allah soo waafajiyey inuu soo haleelo jihaadka bariga afrika sannadkii kun sagaal boqol laba iyo sagaashankii ayuu ku dhashay magaalada kibimba ee dhacda waqooyiga dalka burundi taas oo qiyaastii boqol iyo lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaala madaxda dalkaas ee bujumbura
Kenyatta milioni barabarini hewani juani haiwezekani muddo hadda laga joogo toddoba sano ayuu ka soo haajiray dhulkiisa si uu uga qayb qaato halganka jihaadiga ee ka socda bariga afrika ee lagu dafcinayo duulaanka horarka ah ee ay gaaladu ku soo qaadeen dhulkan muslimka ah wuxuuna tan iyo markaas ka mid ahaa muraabidiinta ku jilib xiran furimaha cisiga iyo ribaadka ee soomaaliya wuxuu ka tirsanaa jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna kaalin mugle ka qaatay dagaallo iyo howlgallo barakaysan oo cadowga allaah lagula galay wilaayadaas iyo deegaanada ku xiran shan iyo tobankii bisha shacbaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo afar hijriga oo ku beegnayd toddobadii maarso labada kun saddex iyo labaatanka ayuu geesigan faraskiisa ku boqnogooyey dhiiggiisana ku daadiyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka janaa'i cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo allaah fadligii cadowga looga dilay sagaashan murtad hub gaadiid iyo sanado ciidanna looga qaniimaystay waxaan allaah weydiisanaynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna abaalmariyo jannaadkiisa tuje mauti tambueni kwa dhati hatwezi saliti saliti. Eh, si kwa hiji hadi paya tuje mauti tambueni kwa dhati hatwezi saliti saliti. Sina nyima kafiri إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Uh, kwanza nawatahadharisha nikiwaambia ya kwamba usikum bitakwa Allah azza wa jalla, yani ana wa iyakum bitakwa Allah azza wa jalla. Naam, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, hasatan kwa yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ametunabahisha ama akatukataza ugu horreyn naftiinna iyo taydaba waxaan ugu dardaarmayaa cabsida allaah iyo inaan u hoggaansanno awaamiirtiisa kana fogaanno wixii uu naga reebay walaalahayga ku ribaadaya furimaha kala duwan ee ribaadka waxaan idin leeyahay sabra kuna sabra dhibaatada idinka soo gaaraysa jihaadka mar weliba xusuusnaada nicmooyinka uu allaah nagu galladay xusuusnaada xilligii aan qaacidiinta ahayn ee aan ku nooleen dhulalka gaalada ka hor inta aanan jihaadka soo haleelin oo aanan ogaanin cadowgeenna dhabta ah ha iloobina dhibaatooyinkii aad kala kulmi jirteen gaalada iyo dhibka ay maanta ku hayaan muslimiinta taagta daran ee dhexdooda ku nool mar weliba xusuusnaada oo maanka ku haya hadalka allaah ee ah maa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili llah wallahi mkumbuke ya kwamba hii aya haija haijakuwa kwamba inamzungumzia mtu ambaye ni khariji na uislamu la inakuzungumzisha wewe ambaye unasema la aayaddan adiga ayay kula hadlaysaa qofka muslimka ahow haddii adigaan qiray oo ku dhawaaqay kelimadda towxiidka ee laa ilaaha ila allah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tusaale ka bixiyey mu'miniinta wuxuuna yidhi qofka mu'minka ah wuxuu qofka kale ee mu'minka ah u yahay sida dhismaha oo kale qaarba qaarka kale ayay adkaynayaan marka aayadda allah ee ah allah amtanguliza maa lakum la tuqatiluuna fii sabiilillah walmustadcafiina min alrijaali wannisaai waa ammaano aan qaadnay iyo waajib naga saaran mu'miniinta mustadcafiinta ah kuwaasoo dhibaatooyin kala kulmaya saliibiyiinta iyo murtadiinta iyo diyaaradaha maraykanka iyo turkiga xusuusnaada mar walba in ammaanadaasi ay luqunta noo saaran tahay hana dhegaysanina hantaa tacawadaad xumayaasha kuwaasoo dhallinyarada ka hor istaagaya jihaadka iyagoo ku andacoonaya inaanay awood iyo itaal ku dhammeen gaalada oo aan tabar darannahay iyagoo ku sheegaya inay naga horumarsan yihiin wadaadadaas culamaa u suuga ah waxa ay dhallinyarada ku boorinayaan inay cilmiga maadiga ah bartaan si ay dhankaasi gaalada uga guulaystaan taasina waa dhagar ay doonayaan inay lacag uga helaan madaxdooda gaalada ah si ay dhallinyarada jihaadka uga weeciyaan oo ay ummadda baylah ugu noqoto cadowgeeda gaalada ah aayaddaas markii aan fahanno oo aan si qoto dheer ugu fiirsano xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee odhanaya idaa tabaayactum bilcayna wa akhadtum adnaaba albakar ورضيتم بزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم haddii aad ribada wax ku kala iibsataan oo aad lo-dana saynta ku dhegtaan tacbashada beerahana aad ku raalli noqotaan jihaadkana aad ka tagtaan allah waxa uu idinku sallidayaa dulli uu idinka qaadaynin ilaa aad diinteenna u soo noqotaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya tusaale u soo qaata oo fiiriya waxa ay dabadhilifyada maraykanka ee kenyaatiga u geysanayaan muslimiinta wallaahi waxay dadkii u laayeen si wuxuushnimo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu caddeeyey darajada qofka mu'minka ah isagoo la khidaabaya kacbada wuxuuna yidhi allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee xurmada qofka mu'minka ah ayaa ka weyn xurmadaada kacbada oo la dumiya ayaana allaah agtiisa ka fudud in la daadiyo dhiigga qof muslim ah laakiin maanta waxaan arkaynaa in muslimiinta la laynayo dadkiina isaga mashquulsan yihiin ganacsigooda iyo noloshooda jihaadkiina ay ka fadhiisteen muslimiinta dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan u dardaarmayaa inay allaah dartiis u soo hijroodaan oo ay qoriga qaataan isaga soo taga dhaldhalaalka adduunyada kuna soo biira kolonyada mujaahidiinta una nusreeya walaalihiinna mujaahidiinta ah si aan ugu gargaarno kuwa taagta daran xusuusnaada inay jiraan walaalo ku dhibaataysan xabsiyada cadowga ee muqdisho kismaayo iyo magaalooyinka kale oo halkaasi lagu dhibaataynayo markayay sugayaan oo aan innaga ahayn walaalahayga muraabidiinta ahow xusuusnaada mar weliba dhibaatooyinka loo geystay ummadda muslimka ah himmadiina kor u qaada waxaa la idinka doonayaa han sare hubkiina ku fara adayga ilaa uu allaah innaga iyo cadowgeennana kala xugminayo iyo ilaa inta aan yaqiinta ka gaarayno haddii uu jihaadka sabab u noqonayo geerideenna ogaada xujo ayuu noo noqonayaa maalinta qiyaamaha allah hortiisa walaalkayga aan allaah dartiis u jeclahayow balka fakar markii aad allaah hortiisa istaagta adigoo odhanaya allow dhallinyaradaydii iyo wax weliba oo aan lahaa dartaa ayaan u bixiyey si aan ugu nusreeyo muslimiinta taagta daran iyo sidii diintaada adduunka loogu oogo ogaada yoolka ay gaaladu ka leeyihiin duulaanka ay dhulkan muslimka ah ku soo qaadeen inuusan ahayn mid maadi ah laakiin waxay rabaan inay baabi'iyaan caqiidada muslimiinta oo ay ka dhigaan kuwa macatabka caabuda allaah baan ku dhaartay ma aqbalayna inaan saliibka caabudno wallaahi waxaan af labadii ku leenahay laa ilaaha ila allah waxaan soo dhowaynaynaa wax weliba oo nagu soo gaaray kelimaddaas darteeda wallahu sifahamu wamekuja katika wameingia katika biladul muslimuna kwamba wanatafuta amwali wala nini ni wanatafuta ahlulaqida waweze kutubadilisha tuweze kuabudu msalaba lakini hatukuwezi hatuwezi tukakubali kuabudu msalaba abadan wallahi sisi tunakiri la ilaha ila allah kitakachotupata wallahi tumeridhika na lingine ambayo naweza nikahusia umuman shabu somaliyin nam naweza nikawambia mu kwenye safu ya mujahidini dadka soomaalida ah guud ahaan waxaan u dardaarmayaa inay soo haleelaan safka mujaahidiinta ogaadana in allaah uu addoommadiisa abuuray una kala saaray muslim iyo gaal labadaas qaybna allaah wuu sii kala saaray marka waxaa nagala doonayaa inaan dagaal ku iclaamina gaalada waxbaha ku mashquulina ganacsiga iyo xoolo tacbashada nebiga ayaa ka digay in aan sidaas yeelno sida aan horay u soo xusnay marka waxaa idinku waajib ah inaad hubka qaadataan si aan gaalada ula dagaalanno ugana saarno dhulalka muslimiinta fariintayda ku socota dhammaan muslimiinta waxa ay tahay hijro ayaa idinku waajib ah ogaadana ansaarta waxay u diyaarsan yihiin soo dhowayntiinna wallaahi ma soo koobi kara fadliga ansaarta iyo wanaaggooda allaahna waxa uu isagoo ka hadlaya fadligooda uu yidhi الذين تبوأوا الدار والإيمان يحب يحبون من هاجر إليهم والله إلى آخر آية والله أفهم والله نسمع اللهم رحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار والله يا ربي يا ربي يا ربي رحم الأنصار نوتت ومنصار نوتت ومنصار marka waxaan leeyahay allow ansaar u naxariiso ubadkoodana u naxariiso faracoodana u naxariiso waxa aan ansaarta ka aragnay waa wanaaggii oo dhan weliba ah xitaa camaliyaddan istishaadiyada ah ee aan u socdo waxa ay qayb ka tahay midhihii ka dhashay dadaalka ansaarta ma hayo waxaan ugu abaalguda ansaarta oo aan ka ahayn inaan u duceeyo oo aan markhaati u noqdo allah hortiisa qiyaamaha allow ansaar u naxariiso oo ka xifdi dhagaraha gaalada allow barakay dhashooda iyo faracooda kuna manaysa himmadii aabbayaashood walaalayaal waxaa nagala doonayaa inaan hal saf noqonno sidaba uu allaah jecel yahay kuna sheegay kitaabkiisa ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marusus wallahi maadamu tumeshikamana tumeshikamana kwa nguzo iliyo imara insha allah wallahi tutaweza kuwashinda makufaru insha allah haddii aan ku dhegno xarigga allaah ee adag cadowgeenna waan ka guulaysanaynaa insha allah allah waxaan ballan kula gelaynaa in dhallinyarada ummaddan ay safaf dheer u galayaan camaliyaadka istishaadiyada ah si kasta oo ay tiradooda iyo tabartooda u yaraato waxaana u hoggaansamaynaa hadalka allah ee ah maadaama allah subhanahu wataala siatuambia aidu mastatatu min kuwa wa min ribati lkhair inshallah na sisi yani tutakufa na nyinyi biidhnillah mpaka kudus irudi katika mikono ya waislamu na rengo ni iqamatu di, iqamatu dini fi kuli ardhi yani cadowga waxaan leenahay waan idin beegsan doonnaa ilaa aan qudus ka soo ceshano diintana aan adduunka oo dhani ku oogno annagu uma dagaalamayno qabyaalad iyo xuduud midnaba annagu waxaan ku taagannahay dhabbihii uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam qaaday ee uu diintani ku istaajiyey gaaladu ma aysan xisaabtamin taariikhdana si fiican uma aysan dersin markii ay soomaaliya ku soo duulayeen soomaaliya waa dhulka ay ka soo jeedaan halyeeyada ma aysan maqlin soo duulayaasha saliibiyiinta ah alimaam imaam axmed gurey iyo waxa uu dhulkani gaalada ugu geystay wallaahi fikraddii imaam axmed gurey weli waa ay taagan tahay waxaana xambaarsan dhallinyarada mujaahidiinta ah waxaana cod dheer ku leennahay qaadimuuna yaa aqsa al aqsa waan kuu soo soconnaa dini fi kuli ardhiyan sisi saiku hatupigane kwa ajili ya kabila mbalimbali ama tunapigana kwa ajili ya somali aa sisi ni ikama tu yani sera ni ile ile yani sisi tunafuata nyayo za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bali si hivyo. Wallahi makafiri hawa Kenya, sijui Waganda, wa Burundi, wallahi wa Rwanda, kuiji kuingia hapa Somali, wallahi walishindwa kuijua hii tarehe ya hapa kaardhi Somali. Wallahi Somali kuna marijali, kuna mafurusani wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wafahamu ya kwamba yani hawamjui Ahmed Gule alichokifanyia hapa alichokifanya hapa ka ardhi Somali, na wallahi vijana wa Ahmed Wule hawajapotea katika ili, a, hii ardhi Somali, wallahi hawajapotea katika hii ardhi Somali. Na sisi biidhnillah, biidhnillah twasema inshallah, wallahi qadimuna aqsa inshallah, qadimuna aqsa inshallah, biidhnillah inshallah. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shuhada, shuhada, mumewacha pengo kubwa twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba, mumewacha pengo kubwa, twajaribu kuziba ni Qurani na imani na suna kuzibeba shuhada shuhada shuhada shuhada
بدين عظيم
waa tahay iminkana hiiraan degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan maalmo u socday wilaayada hiiraan iyo beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ee ka tirsan qabiilka xawaadle isla gorfayn kadib waxay wilaayada iyo beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ay wada gaareen heshiis buuxa oo ka kooban sagaal qodob wilaayada waxay beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ay ku wareejisay maxaabiis gaaraysa soddon iyo lix ruux oo beesha ka dhashay iyo sideed gaari kuwaas oo ku jiray gacanta wilaayada bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd ujeeddo heshiis annagoo ah beesha cali madaxweyne qaybteeda degta dooxada bariga hiiraan oo ka mid ah qabiilka xawaadle islamarkaana kaashanayno waxgarad ka mid ah qabiilka xawaadle waxaan u imaannay wilaayada islaamiga ee hiiraan annagoo ka dalbanayna heshiis waxaana ku nidhi waxaan rabnaa in aan wilaayada kula ballanno kuwada noolaashaha iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana wilaayada mar labaad ka codsanaynaa in ayna siiso dad iyo gaadiid wilaayada gacanteeda ku jira wadahadal wakhti dheer qaatay iyo isturxaanbixin kadib wilaayadu way naga ajiibtay dalabkeennii waxaana annaga iyo wilaayada ku heshiinay qodobadan hoos ku qoran kow waxaan iclaansanaynaa oon muujinaynaa annagoo ah beesha cali madaxweyne ee degta dooxada bariga hiiraan in aan beri ka nahay kana baxnay dagaalka islaamna dirirka ah ee bariga wilaayada ka socdo labo waxaan annaga iyo wilaayada isla qaadannay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka saddex waxaan si buuxdo u qaadannay annagoo ah beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan la shaqaynta iyo garab istaagga mujaahidiinta afar waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno ee dooxada bariga hiiraan aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoon annagoo kaashanayna allaah kadibna walaalaha samatalis ee aan wada degno shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha cali madaxweyne in aan deegaanadeenna lagu soo dhowaynin laguna qarinin qof dembiilo ah ama gaalada u shaqeeya lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga allah si uusan wax uga dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna aan ka saarno furimaha cadowga shareecada islaamka sidoo kale beri aan ka nahay ciddii diidda warkeenna siddeed wilaayada waxaan nagu wareejisay dadkii maxaabiistii ahaay ee naga xirnaa oo ay tiradoodu tahay soddon iyo lix ruux iyo gaadiid naga xayirnaa oo ay tiradiisu tahay siddeed gaari sagaal ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa qabiilka xawaadle gaar ahaan beesha aan ka dhalannay ee cali madaxweyne in aysan ku kadsoomin dagaalka ashahaadala dirirka ah ee ay gaaladu ka waddo dhulka shareecada lagu maamulo fiiro gaar ah dhulka aan wilaayada kula heshiinnay ee loo yaqaano dooxada waxa u koofureeyo iyo sooman iyo beerayabaal waqooyiga waxa u xigo xujuub ilaa miircadde jihada bari waxaa u xiga dhagaxa loo yaqaano gowraarta saxiixayaasha beesha cali madaxweyne ee degto dooxada bariga hiiraan kow shuuriye maxamuud xaanshi labo galad maxamuud faarax saddex axmed maxamed cawaale afar cabdi cabdulle moomin shan nasiib dhalin cumar lix axmed faarax cabdi toddoba moomin khaliif afrax siddeed cabdiwahaab cali cumar sagaal faarax maxamed jaalle toban deer maxamed sabriye toban iyo kow cali jimcaale wehliye toban iyo labo ibraahim maxamed guure toban iyo saddex khaliif iidow sabriye toban iyo afar yuusuf maxamuud cali sow toban iyo shan maxamed cabdulle guure toban iyo lix dhuxul cali cadow toban iyo toddobo dhuxul axmed guure toban iyo siddeed nuur xasan xuseen toban iyo sagaal axmed sooyaan xirsi labaatan cabdigaab cabdulaahi cusmaan labaatan iyo kow cabdulaahi barrow cabdi labaatan iyo labo cusmaan faarax cabdi labaatan iyo saddex muumin maxamuud yalaxow labaatan iyo afar cabdulle maxamuud cali sow labaatan iyo shan dhaqan xasan jimcaale goobjoogayaasha heshiiska kow naqiib axmed cismaan cabdi axmed jihaad labo naqiibka beesha xawaadle cabdiraxmaan xiire barre saddex islaw daahir cabdi warfaay afar cumar axmed siyaad shan nabadoon cabdi cumar gacney lix nabadoon guuro cuumiye toddobo nabadoon ibraahim galbeed xirsi siddeed xasan cabdisiyaad sagaal nabadoon ismaaciil xuseen cabdi wabilaahi towfiiq odayaashii nabadoonnada beesha cali madaxweyne qaybta degta dooxada bariga hiiraan ayaa caddeeyey in iyaga iyo wilaayada ay heshiiyeen bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi ajmaciin amaa bacdu aniga magacayga waa cabdi cabdulle muumin coosoble duugani nabadoonnada kuwa xawaadlo ka mid ah kaas ahaan nabadoonnada cali madaxweyne ka mid ah halkan waxaan ka caddaynayaa heshiiska lagu gaaray xarakada al-shabaab mujaahidiin iyo beesha cali madaxweyne oo degta bariga hiiraan dooxada intaa waxay isla qaateen heshiiskaas ku heshiiyaan isla xoojinta kudhaqanka shareecada islaamka iyo isla difaacidda kitaabka qur-aanka kariimka difaacaas dibadeed waxaa kaloo halkaan ka caddaynayaa heshiiskaanu wuxuu ku yimid maaragtay shuuro la shuureeyey oo la yidhi aanqiro wax ma jiraan talaa adduunka ayaan ku tashannay waxaan nidhi maxaa noo wanaagsan oon adduunyada aan ku noolaa karnaa intaas dibadeed xarakada al-shabaab inaan aadno oo maaragtay aan ula tagno hadafkaan gaarnay annikaa soo gaarnay mowgii lalkuma qasbin cid bila'aadanoo ka tashadana tiri ma jirto annika waxaan uga tashannay ra'yigaayna iyo fikirkaayna dibadeedna waxaan ka soo qaadannay ballantii halkaas aheyd kitaabka ilaahay inaan qaadanno oon isku xugun tagno oo shareecada islaamka aan la aadno xarakada al-shabaab ayakuna way naga aqbaleen cid maaragtay noo dirtay malahayn markii ugu horaysay annikaa tashannay fikirkayna ka tashannay adduunya aakhira ka tashannay adduunya aakhirana inaan ku helina kitaabka qur-aanka kariimka intaasaan go'aansannay xarakadaan la soo aadnay ayakuna waa naga aqbaleen waxaan u wadnaa wakiillo waxaa jira dadaan la kulannay oo hadda naga maqan iyo warbaahin aan ku wada hadalnay waxay ii soo matasheen ama inta kalebay soo matasheen inaan heshiiskaas aan u soo qaadno birhina ay nlagula ballameen heshiiskaas halkaan ku qoran inaan dhaqan gelinno ayakuna noo soo idmadeen wabilahi towfiiq horta asalaamu calaykum horta ilaahay weynaa meeshaa nagu kulmiyey oo isu kayna keena horta mahadle waxaana la yidhi firi hadduu yimaad indhahaagaa la qabsadaa qoftaad indheheeda amaad amaad horta qaban kartaa kuwayga in horta mug hore kuway daadaa jira in horta firi horta in kuwayga horta ka- ka qabsadhaan doona haddaan mug walaayada waxaanu sheega de waa ah nabadna saasaan u rabay nabad inaan rabo intaan gaarsiin karan aan gaarsiiyo haddaan maalinkii daadku jirana aan intaa soo maray ilaahayna haygu ogaado walaayaduna hay- haygu ogaato intaasaan mugga intaasaan mugga intaasaan mugga wala- walaayadii u sheega nina waxau ka hadlaa meesha intii mugga samatalaskii ama cali madaweynihii intaas loo soo cilaanshane iyo walaayadii ka qaadana mahad waxa ka gaarta mahad waxa ka gaarto anugu mugo waxaan uga baxayaa war badanna ma aqaan gaalo inaynan raacsanayn sharciga islaamku meelka xagga ah oo oo la aado male asiga inaan ku dhaqanno aan raacsana meelka xagga ah oon- oon aadana male intaasaan mugo anugu uga baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idiin sheegay walaalaha islaamka waxaan u sheega anoo ah beesha cali madaxweyne ka tirsan waxaan nabad u qaadaynaa oo walaalaha mujaahidiintaan iskula ballannay ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo waa dooxa meesha la yidhaah dooxadu waxay ka kooban tahay xagga meesha la yidhaah beerayabaal iyo sooman koonfur dhinacaasaa u geesa intana waa dhagax gaduudan intana waa meesha la yidhaah faridood iyo meesha la yidhaahdo ilkacadi iyo xujub intaas ayaan kula balannay mujaahidiinta waxaan sheegaynaa u sheegaynaa muslimiinta ama dadka islaamka oo naga dambeeya inaan kitaabka ilaahay aan u taagano oo aan ku dhaqanno allahu akbar oo wixii qalad ku socda aan ka celinno wixii tale naga diido oo kitaabkaas ilaahay diidana aan soo sheegno hadday qabasho naga diidaan Ee, anaga marka intaasaan u taagannahay waxaan u sheegaynaa walaalaha naga dambeeya inay dagaalkan ka istaagaan waa lagu qalday wax jirana maahan waan ka hor istaagaynaa uma ongolin ma rabno diyaar uma nihin waan u sheegaynaa walaayadu waa mahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ka amaal mariyo waa helnay gaadiidkaas sideedda baabuura maxaabiistaas intaas xirneed gacanta inay ku jiraan ilaahay aan ku mahadsan si wanaagsan oo sharaf leh kusoo dhammaaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan bacdigeed waxaan u sheegayaa walaayadu aniga waxaan nahay beeshii oo samatalis oo godashii buuca u dhigay soo ijiibtay eh, oo cali madaxweynaha ka mid ahay waxaan ka tirsanahay ummaddii ballan qaaday eh, dooxada hiiraan ballanka u qaadaa ka mid ahay waxaan ka socdaa beesha la yidhaaho burcadiin oo soono beeryabaa leh intaas bacdigeed aniga ballamaa galnay ballankaas kuu ku guulaysta allaha laga dhigo bergey eh, waa adduun birrino waa anqaro eh, ballan maa qaadnay haddaan ballankaa qaadnay aan ka baxno waa anigoo bergaa dhahno ilaahay waa jiraa birrina ma jira aan dhahno taasay ka mid tahay alla waa jiraa kitaabkiisaa ku dhaqmaynaa been uguma dhaaran eh, kuwa ku dhaqma oo dastuur ku dhaqmin oo kitaabka ilaahay raaca iyo sunnadiisa allaha laga dhigo allaha laga dhigo kuwa laga maqan oo dulada jiro hadda godasha loo dhigo samatalis caali u dhigaana qalbigooda ilaahay ha loo soo jeeso kitaabka ilaahay ha waafajiyo ilaahay ha waafajiyo gaalada allaha ka soo reebo Eh, aniga waxaan diyaar u nahay ballankaa qaadnay inaan ka soo baxno walaayada islaamka eh, way ku mahadsan yihiin dadkii laga maqnaa iyo gaadiidkii laga maqnaa iyo hantidii laga maqnaay waan ku faraxsannahay inay lagu wareejiyaan allahu akbar waa waay markay qodobada waxa ka muhiina eh, waxa wargeylu habaduuda meel magac la muga soo noqotinima yaraa la yidhi waxa ka muhiina inaan ballankaas qaadanay kitaabka ilaahay aan ku qaadanay walaayada aan ka qaadanay in aan ku dhaqanno diyaarna aan u nahay meeshaa ku ballanay dooxada hiiraanna waxaa ka mid a waqooyi waa uu xiga xujuub ilaa meyra cadde bari waxa uu xiga gowraarka koonfur waxa uu xiga eeyo sooman ilaa beerayabaal intaas mataliska jooga iyo caliga ballankaas qaatay inaan aan ku dhaqaaqno ilaahay dartiis ugu dhaqaaqno aan diyaar u nahay taasaa diyaar u nahay rajo weyn oo yo aad iyo aad aan ka qabnaa kuwa hadda macawisleyda oo aan aan naqaano meelaha deegaankeenu yahay ka raacana inaan ka keenno walaayada u keenno ee afisaan diyaar u nahay wixii diido anagoo isku duuban oo walaayada islaamka iyo aniga odayaashaani meesha ka xil saaran aan u kaashanayna iyo allih weynaa subxaana wa tacaala ilaahana soo qabana wabilahi towfiiq imaanka allah isu kaaga gasho anigoo ah khaliif idow subriye sacdi meeshaan ka soo kacaa nabad ka soo qaad intaas soo socdayna waa hela haddana waanu taagana waxaan alla rumayna ma rumoobaan waxaan hayna allaha rumeeyo waxaan hayna allaha rumeeyo waxaan u nimid inay hergelaan waxaan u nimid inaan la noqono waxaan u nimid waxaan u tagno inaan deeqsoono waxaan u nimid waxaan ka heli waayna inaan haddaan alla gudahan cadow u aragno wixii dano lagala dhaxay inaan soo gaarsiino haddaan alla kuu diidin annagu marka waxaan qaadanay allaha aqbalo waxaad qaadato in la aqbalaa ajiib oo ahay nabadgelyo oon uga soo tagnay meeshaan ka soo tagnay oo ilaa meeshaan soo socnay aan ku soo socnay waxaan ku soo tagno soo qaadhaaba nabadaha ilaa hadda waxaan haystaana nabada waxaan la noqon ahaana ayada ayada ah waxaanu tagana waa u geyna kuiga qaata allah ka dhigo ku ilaahay soo toosiya allah ka dhigo kuwi kugu guulaysana allah laga dhigo macal adinka iyo annaga intaas kabacdi waxaan ku dara rug ilaa meeshaan ka soo kacay booca waa ii saddex maalmood waa ii kow wixii keenaan ka helay inaan qawiyaan rabaa lagu cayilaan rabaa lagu dhaqmaan rabaa inaan ku dhimanana waa rabaa wixii ka dhiman allaha ku daro ayadana allaha aqbalo wabilahi towfiiq bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahayaa mahad iskale allihii suurtageliyey inaan isku nimaado annagoo kala maqnayn ummad badanuna kala shiki qabtay allihii noo suurtageliyey inaan isku nimaado danahayna ka tashanno isugu nimaadna weyninka ilaahay iyo kitaabkiisa inaan isku garanno allahaasaan horta u mahad celinaynaa waxaan aniga magacaygu yahay cabdulla maxamuud cali sow halkan waxaan ka caddaynayaa walaayada islaamka gacanteeda wixii ku jiray oo laga soo doonay si wanaag ah sharaf ah islaannimo ah in lagu wareejiyey odayaashii insha allaahu waxaan isla gaarnay heshiis ku saabsan dooxada hiiraam bariga hiiraan oo miiracaddi inta u xigto intana meesha la yidhaha burcaddiin intaasna kuma ekaa doonno insha allaahu walaalaha lala dhashay oo laga maqan oon ognahay oon laga maarmayn oonan kala maarmayn insha allaahu ayagana si dhaba ayaan ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo ninkii maaragta islaamnimada aysan dhabka ahayn ummadda allaha ka qabtaan leynahay ninkii islaamnimada u taaganna kor allaha u dhigaan leynahay marka waxaan ku heshiinay insha allaahu kitaabka ilaahay aan ku dhaqanno diinta aan midigta ku qabsanno goosdambeedka aan ku qabsanno adduunkan ayadaa lagu badbaada aakhirana ayadaa lagu badbaada saas ayaan ku heshiinay maanta walaayadu dad tiro badan gaadiid xataa qoryo ku jiraan inna lagu wareejiyey alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin way ku mahadsan tahay walaayada islaamku annaguna aad iyo aad baan uga mahad celinnay uguna faraxsannahay in saake wax alle waxaan soo dooni nala siiyey bal haddii lagu sii darana ninkii soo laaba raba oo islaamka u baahan oo taraarahay xataa saake war wanaagsan iyo godol ku soo noqdaa ee u taalla ayaan qirayna annaga waxaan diyaaru nahay inaan kitaabka ilaahay oon awalba u taagnayn oon ku dhaqmayna aan sii xoojinno la shaqayno islaamka ilaahayna aan uga run sheegno tuug aan la qarin nin dan gooniya wata aan la qarin islaamka aan wax loo qarin mid ka ahaanno beri ka ahaanno farta lagu fiiqo islaamku hal mida yahay annaguna haddaan nahay odayaashii aanu taagnaanno inaan qabanno wixii qalada oo soo gala aaggaas kumana sinaa doonno waxaan u baahannahaa dalkeenna iyo dadkaynoo dhammu u baahan yahay kii horey loo qaldayna inaan ka wacno kii waantoobaa kaan ka gaarnana aan ka soo reebno wixii hadda kadib la qaldaana aan ka hor istaagno saasaan diyaaru nahay ilaahay diinka ha la waafajiyo asiga allaha nagu dilo asiga allaha nagu soo saaro wanaaggaas ayaan isla gaarnay annagoo wanaag iyo diinkaas ku wada heshiinay wax la qasbay ma jiraan ergada samatalisaa bilaabay caliyaa ajiibay ugu dambaynna way loo wada dhammaatay waxayna loogu dhammaatay kitaabka ilaaheey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kulanka waxaa soo gebagabeeyey weliga wilaayada hiiraan shiguuleed abuunabhaan oo bilad sharaf guddoonsiiyey laba nabadoon oo bilo ka hor iyaga iyo beelaha ay hoggaanka u yihiin heshiis la galay wilaayada kuwaas oo kale ah nabadoon cabdi cumar gacmey oo ah nabadoonka jufada tuurow yabar oo ka tirsan beesha yabar madaxweyne ee qabiilka xawaadleh iyo nabadoon guure cuumiye oo ah nabadoonka باشا عبد الله سمترس قبيل كحواض الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله مهد أن كوبي كريم بإلهي نوغلي سبحانه وتعالى وأي كم تهي مدى أن ما أنت هاي سنه أو نو موقته oo ah inaan fadhinno annaga oo waxa aan ka hadlayna ay tahay wixii ilaahay uu ogolaa subxaanahu watacaala aayadda aan ku furfurtay ama aan ku bilowday oo aad maqlayseen allah tabaaraka watacaala wuxuu sheegay fadhiyada iyo kulamaadka iyo showrarka dadku ay meelaha ku kulmaan wax khayrihi inaanu ku jirin ilaa saddex waxyaabood wixii laga hela ma ogiye wixii sadaqa lagu farayo oo ummadda lagu boorinaya oo la leeyahay qofka taagta daran ha la taakuleeyo iyo macruuf macruuf marka waa wixii sharcigeenna uu sheegay in ay fiican yihiin midka kale waa kan annaga hadda u fadhino ilahay wuxuu yidhi ow islaaxin bayna annaas dadka dhexdooda oo la hagaajiyo dad ay wax dhex mareen oo wax u dhexeeyeen oo doodii u dhexaysay wax kala haysashaa u dhexaysay isdil baa u dhexeeyey isfaham daraa u dhexaysay wiil yaa bihiiba ha noqdeen laba wada dhalatayba ha noqdeen dad muslimiinaba ha noqdeen qolo kasta oo wax u dhexeeyeen oo dhexdooda la wanaajiyo fadhigaana ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yahay fadhiyada khayrka ka mid yahay ilahay marka wuxuu yidhi waman yafcal daalika arrinkaa ninkii sameeya ibtiqaa'a mardaati illaah qasadka iyo ujeeddada asagoo ay tahay ilaahay inuu kaga raalli noqdo ilaahay dartii arrinkaa ninkii u sameeya fasawfa nu'tiihi ajran cadiiman waxaan siin doonnaa abaalgud aad u weyn jannaa loogu abaalgudaya ilaaha marka fadhigaa qiimaha badanna waafajiyey oo fadhiyada asaguu ammaanay ka mid allah saa mahad iskale subxana watacaala uma waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ikhyaarta reer samatalis oo ragga waayeelladihii ku jiraan kulankan qiimaha badan abaabulkiisa iyo bilowgiisa ayaga iska lahaa muddada labaatanka maalmood ku dhow ku hayay ikhyaartaas ee booco ujeeddada iyo qasadka ay ka leeyihiinna ay ahayd wax adduunyo aan ku doonayna ay ahayd walaalahood xumaanta in ay ka keenaan wanaaggana ay gaarsiiyaan waana sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ragga ikhyaarta oo aan magacyadooda intu ku koobi karin kana kooban beesha samatalis ama xawaadle ayagana waa u mahad celinayna jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum maxadda saddexaad waxaa iska leh ragga matalaya beesha cali madaxweyne qaybteeda degto dhulkan loo yaqaan dooxada bariga hiiraan qofka hadda warkaas maqlo wuxuu isleeyahay waxa maxaa loola jeedaa waxaan rabnaa inaan ka jaahil bixinno dooxada bariga hiiraan waxaa loola jeedaa webiga shabeelle dhulka ka shasheeyo xawaadle degaa wuxuu u qaybsamaa dooxo iyo dullo wuu u qaybsamaa dhagaxa dadban dhulka ka soo galbeedka ka soo xiga baa loo yaqaanaa dooxo dhagaxa dadban dusha waxa ka jirana waxaa loo yaqaanaa dullo dadka nabadda qaatay yimid wilaayadooda u yimid dalabka walaalahood samatale soo ajiibay oo cali madaxweyne waxa aan leenahay waa aad mahadsantihin waxa aad ku mudateen inaan idin idhaahno waa mahadsantihin waxaa ku mudateen waxa aad ajiibteen oo aad yeesheen baa ah wuxuu ilaahay ogol wuxuu ilaahay jecel yahayna qofka in luu yidhaha waa aad ku mahadsan tahay xaq weeye waxaan idiin leenahay waa mahadsantihiin inaan nahay ducaa ilallah risaalatu muxamadin sala allahu calayhi wasalam dadku u intisaabayey oo u nasab sheeganayey in ayagu ay wadaan ummadda muslimiintana ay u wadaan culimmadii dadka ah inaan nahay oo aan jacayl idiin qabno oo aan laxjeclo idiin qabno oo aan cadaab idinla rabin oon adduunka ceeb idinla rabin oon xumaan idinla rabin baa waxaan idin leenahay haddii sharti iyo xumaantii iyo colaaddii gaalnimada ay dabada ku haysay aad ka soo laabateen oo aad ka soo noqoteen waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fiikum intaa kadib walaalayaal wax xun baa dhacay ilaahayna uusan raalli ka ahayn wixii xumaayoo dhacay oo aan isaga nimid inteennaan inta dhimanna aan allah subxaana watacaala ka weydiisanayna inuu noo dhammaystiro wilaayadiinni markaa u imaadeen oo aad tidhahdeen nabad baan rabnaa waa idin ajiibta adinkoo samatiliskiinna wata sida bayaanka idinkugu qornayd wilaayada waa ajiibta nabaddiibay idinla gashay qodobaa qorateen waa heshiiseen ballan baad meel wada dhigateen waxaad tidhahdeen wax alla waxaad haysaan nasiib wilaayadiina ayadoo xarakadii meesha ku matalaysay waxay ajiibtay wixii gacanta lagu hayay dad iyo diyo farta in laka saaro dalabkiinni oo dhan baa lidinka ajiibay waana ballanno maxaan ku ballannay kitaabullaahi baan ku ballannay qodobkaa waxaan rabaa inaan si kooban u idhaahdo wixii aan ku ballannay oo nabad aha waxaan rabnaa xaggiinna inaysan ka burin sida u qaadateen inay noqoto annaga ka wilaayahan ama ka xaraka ahaan ilaahay baan baryaynaa subxaanahu wa tacaala isagaan kaashanaynaa waxaan isku daynaa inaan idin khiyaanin inaanan idin khudlaaminin idin garab bannaynin nabadda iyo ballankaan idinla galin inaan idinkaga bixin idinkana waxaa laydinka rabaa waxa aad qaadeen waa wax culus waa wax weyn waa wax diimeed waxa aad qaadeen inaad ku far adeegtaan ballankaa la qaaday ku far adkaada gudbiya ha baqina xaqa ha ka cabsanina runta ha sheega waayina sheega gudbiya gabdhaha gaarsiiya oo wiilasha gaarsiiya qofkii ku dhimanayo diidaayo asagoo og ha ku dhinto qofka qaadanayo aqbalayna asagoo og ha aqbalo xaqiiqada iyo xaqa aad qaadateen gudbiya shaki baa ka qabtaan waxaad qaadateen inay xaq tahay gudbiya ballankeennu waa kaas annaga shala markaan colaadda iyo colka uu dhacay ilaahay shareecadiisii dadkeedina lagu soo duulay mushaarakada maraykan iyo yuhuud ay qayb ku yeesheen dadkeenna annaga walaalaha aan haynoo muslimiinta ahaana ay mushaarakeeyeen oo ay ka mid ahayd beesha maanta meesha fadhidoo adinka aa u nasab sheegataan oo walaalaha nahay dadkii muslimiinta aan walaalaha ahayn oo sharti iyo gaalnimadii qayb ka noqday baan annagu aaminay nabadda hadda aad gasheen oo annaga aan ku faraxsannahay waxaa hadlayay oo aan dhegahayga ku maqlay oo aad wada dhegaysan doontaan ninkii oo hadlaya la dhihi jiray dabaged oo leh aniga shan boqoloo wiil baa iga dhimatay shan boqoloo wiil baa iga dhimatay dagaalka markaas haddana dhaawic yaraan la soo cararoon keensaday meesha la yidhaha xamar baa inta looga daba imaadaan laga celin la'yahay shantan boqoloo wiiloo la sheegaya annaga weeye maxay ku maqan yihiin shanteenna boqoloo wiil maxay ku maqan tahay shanta boqoloo wiil waa waxa day waa waxa cali uu ku tagay uganda oo ku bagaaxaya ilmihiisa meesha ku geystay waa waxa uu ku bagaaxaya ninka la yidhaahdo dabageed iyo asambelulshay ku bagaaxayaan weye awa dadkiinni awa duunyadiinni awa ceeshiinni awa dhaqankiinni day waa dadkaasaa nagu bagaaxay ma garateen mujaahidiinta xaggee joogaan idinka idinla joogaan warnimayow dadka isku danta ha tashto war intaa ma fahamsan tihiin war kitaabkan ilaahay ma noo dhexeeya kitaabkan ma noo dhexeeya kan ma ku ballannay ilaahay ballanka idinla fuliyo annagana kuwii fuliyo allah naga dhigo annaga maanta bilad geesi baan bixin rabaa wilaayada maanta waxay bixin rabtaa bilad sharaf allahu akbar bilad sharafta koowaad waxaa iskale nabadoon cabdi cumar gacaney nabadoon cabdi cumar gacaney waa nabadoonka beesha tuurow yamar madaxweyne waa ninkii bilaabay nabadda iyo wanaagga iyo sharafta ay maanta ku naaloonayaan dadka samataliska ah cali madaxweynaha meenta fadhiyan ugu dambeeya allahu akbar allahu akbar nin labaad baa mudan runtii in la xuso ninkaas dhowr waxyaabood buu ku mutay bilashar labadaan bixinayn ay cali jiita bisoo ma isiinaynin annaga saan dad bilasharaf ugu wadno ugu wadno baan rabnaa inaan ka buuxinno ninka labaadoo bilasharafta mutay waa nabadoon guuro coomiye xaqi iyo xaqiiqadii uu qaaday oo beeshiisa u qaaday baa la yidhi kuma dhacdin kolkaasuu yidhi kuma dhacdiin kolkaasuu yidhi baa la yidhi wallahi waa ku qabanayna markaasuu yidhi car hadday habaridhan shaqata markaasay dheheen qoryaan wadanaa ciidan baan wadanaa soo dhaqaaqu yidhi waa laisku soo dhaqaaqay soo lama socotaa walle wuxuu yidhi nabadaan cabdalla samatales u qaaday oo ilaahay kitaabkiisa ugu qaaday anoo siddeetan jir walahi inaan ka laabanayn noloshooda iyo dhabta meesha xaqiiqada ay tahay baan iyo kitaabkoodaan ugu qaaday maslaxadoodana anaa garanaya waalidkoodna waa ku dhiman karaa buu dhahay hadda waa isdhaafta xabadda soo lama socotaan siddeetan jir nabadoon oo koofi qabo oo mooryaan yeey ah oo dadqalata ah oo daraagaystayaal ah lagu kiciyey buu ahaa ninkaas miyuunu mudnayn bilasharaf markaasuu ku adkaystay markaasuu maanta wuxuu gacanta hayaa samatalis intiisa kale markaasuu maanta wuxuu dhex fadhiyaa yaa xoog gaxawaadle wuxuu yidhi waa cali cali baa iga maqan tulbeele jiifima waa soconayaa buu marka bilasharafka labaad waxaa iskale nabadoon guura coomiye nabadoonka beesha cabdalla samatalis kulankeenni qiimaha badnaa muddada soo socday intuu noogu xidhan yahay wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillaahi tawfiiq
guud ahaan caawi intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu